الانطماس يا أسود الافتراس جرع الكفر المآسي والرزايا العلقمية اقتحاما في الأعادي سددوا رمي الزناد
filimkan oo u baahiyey kanaalka wararka alkataayib ayaa waxaa loogu soo bandhigayaa weerar loogu qaaday fariisan ay iskabta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka ceel shaalle duleedka degmada dayniile ee gobolka banaadir isdaarkan ayaa soconaya qadir laba daqiiqo ee sikimo ayaa waxaa loogu soo bandhigayaa xaqiiqada taala furimaha dagaalka ay ku hardimayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalk iyo shisheeyaha oo dhinac ah
لا للدنية زمجروا الله أكبر فالعدو الآن يدحر واصنعوا ugu horeyn muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si saf siman ah wada tooganaya askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhabar jeedinaya fagaarayaasha dagaalka يدحر واصنعوا نصرا مظفر بالرماح السمهرية سوف نسمع muuqaalka ayaa waxa uu si toos ku tusayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhaawactiraya askarta dowladda federaalka sidoo kale filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalk ee lagu laayay dagaalka iyadoona rasaastu ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirka ugu dambeyn isdaarka waxaa ka soo muuqanaya hubkii laga furtay askarta dowladda federaalka kuwaas oo gaaraya laba qori ee kay fadhiitoonay boosashkooda iyo qori biika amiyo siriskiisa kanaalka wararka alkataab ayaa marar badan baahiyey muuqaalo isugu jira weeraro dhabagal iyo kuwa toos ah oo lagu soo bandhigayo khasaaraha lagu gaarsiiyey dowladda federaalk iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka